ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sideedda bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan tobanka bisha kow iyo tobnaad sanadka laba kun labaatan iyo afar qodobada maanta oo axada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha laayaanka ah ee yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo weli halkooda ka sii soconaya diyaaradaha ingiriiska iyo maraykanka oo duqeeyey saldhigyo iyo kaydad hub ah oo ay leeyihiin kooxda xuufiyiinta yeban soddon ruux oo ku dhintay duqaymo ay yuhuuddu ka geysteen waddanka lubnaan ciidanka xukuumadda suudaan oo duqaymo ay ka geysteen suuq ku yaalla gobolka daarfuur ku laayay dad rayid ah yukrain iyo ruushka oo isdhaafsaday duqaymo dhanka cirka ah sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda ah oo faraha kula jira afarkiisa oo halis ah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida waa hagaag qodobadaas oo dilgoordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha laayaanka ah ee yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqaymaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo xadda dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol iyo koowaad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqaymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka goodoonsan ee khaza dagaalo lagu jebiyey ciidamada saynada yuhuudda iyo xukugalle ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada caddaanta galbeed haddabaan ka horreyna duqaymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay subixii hore maanta ilaa habeenkii xalay ay weeraro kala duwan ka fuliyeen deegaanadii xaafadaha kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza iyadoonu halkiis ka sii socda howlgalkii bahadnimada ee ciidamada gumaystaha yuhuudda ku qaadeen waqooyiga marinka khaza waxayna halkaasi ka geysteen silsilada duqeymaha oo ay ku shahiideen tobannaan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda waxay duqeyn aad u xoogan ka fuliyeen guri ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza ee dhacaqiidaaca goodoonsan waxaana halkaasi ku shahiday sida la soo warinayay ilaa iyo shan ruux oo shacabrayd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan qaar ka mida dadka dhaawacyada qaba ayaana waxaa haatan lagula tacaalayaa xaaladooda caafimaad isbitaallada ku yaala magaalada khaza ciidamada yuhuudda subaxii hore maanta ayay duqimo u xushlimaha ka fuliyeen deegaanka talla lahawaaye ku yaala galbeedka magaalada khaza waxaana duuqayntaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray dadka barakacyaasha ee dumarka iyo carruurta u badan taangiyada ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale xoog ku galeen xaafadda azaytuun ee magaalada khaza waxayna halkaas si arxan darraha ugu rasaaseeyeen dadka shacabka marrastay aan waxba galabsan waxaana la soo warinayeen halkaasay ku shahiday dad adu fara badan oo shacab riid ah oo ka mid ah barakacyaashii ku sugnaa xaafadda azaytuun halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo adu fara badan iyadoo sidoo kale ciidamada yuhuudda duqaymaan kala socleen ay la duldhaceen isbitaalka weyn ee kamaal cadwaan ee ku yaala magaalada beytlaahiyah ee waqooyiga marinka khaza sida uu soo warinaya kanaalka laksa alfadaa'iya waxaa duqaynta lagu garaacay isbitaalkan ku shahiiday dad aad u badan oo isugu jira bukaanno iyo barakacyaal ku sugnaa isbitaalka waxay sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duqaymo aad u xoogan ka fuliyeen laba deegaan oo ku yaala xerada qaxootiga ee jabaaliya kuwaasoo kale alcilmiya iyo abuuqamar waxaana dad goobjoogayaal la soo warinayaan in duqaymaas lagu bartilmaamaysaday deegaanadaas ay ku shahiideen dad fara badan oo shacabrayd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan qaar ka mida dadka dhaawacyada ayaana waxaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin xaalad aad u liidataa sidoo kale waxay ciidamada yuhuuda si arxandarraha duqaymo uga geysteen deegaano ku yaala bartamaha marinka khaza duuqan aad u xoogan oo xagga cirka ay ciidanka yuhuuda ka geysan xerada nuseyraad ee bartamaha ayaana waxay ciidanka yuhuuda ku dileen dad aad u badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u fara badan magaalada beytilaahi ee waqooyiga marinka khaza duuqeen kale oo ciidanka yuhuuda ku bartilmaameysadeen guri ay degan yihiin quus shacaba ayaa waxaa ku shahiiday saddex ruux halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in guriga ciidamada yuhuuda ay duuqeyntu la eegteen uu yahay guriga saxafiga yuunis abugaraad kaasoo ka mid ah suxufiyiinta sida firfircoonida lagu soo tabinayaa dagaalka iyo duqiimaha ka socda marinka khaza duqeyn kale oo ciidanka yuhuuda ka geysteen xaafadda tufaax ee dhacbariga magaalada khaza waxaa ku shahiidiyey lix ruux oo shacab ah dumar iyo carruurna iskugu jira halka ay dhaawacmeen dadyow kaloo aad u fara badan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxay ciidamada yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku sheedeen ka badan sagaal ruux oo shacabrayd ah halkay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale madraseay ku hooyanayiin dad barakacyaal loo ku taala waddada yaafa ee magaalada khaza ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u culus waxaana ku shahiiday duqeymahaasi toddoba ruux oo ka mid ah dadka barakacyaasha halkii ay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale xaafadda shajaaciya ee ku taala bariga magaalada khaza ay sidoo kale ciidamada yuhuuda ka geysteen duqeyn middaa la mid ah waxaana ku shahiideen ka badan shan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan duqeyn middaa la mid ah ayaa waxay ciidanka yuhuuda ka fuliyeen masjidka toobay ku yeela xerada jabaaliya waxaana halkaasi ku shahiiday shan ruux oo kale halkii ay dhaawacmeen tira intaa ka badan deegaanka almanshiya ee ku yaalla magaalada beytilaayi ee waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza waxay ciidamada yuhuudiina ku garaaceen duqeymo culus oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha layn ee maamulka saynada yuhuudda waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale isbitaalka shuhadaw laksa ee ku yaalla magaalada derilbalaax ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duuqimo kuwa la mid ah waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo barakacyaasha ka mid ah maadaama ay duuqeynta si gaara u abaartay halkii ay barakacyaasha teendhooyinka ka taagteen duqeyn sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka khaza gaar ahaan waddo hore oo ku tala xerada jabaaliya ayaa waxay ku shahiideen ka badan soddon iyo laba ruux oo shacabrayd ah halkay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan waana xasuuq kale oo ciidanka yuhuudda kula kaceen dadka shacabkii aan waxba galabsan iyadoo la soo warinaya inay jiraan tobannaan ruux oo kale oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen waddada ay duqeyntaani ka dhacday ayaana waxaa buux dhaafiyey dhiiga iyo helbaha dadka shuhadada ah laba duqeyn ayay sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad aad u badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan kuwaasoo ka koobnaa dumar iyo carruuran waxba galabsan duqimo saacadi la soo dhaafay dhacayaana waxaa ku shahiiday in ka badan afartan ruux saddex iyo labaatan ka mida dadkaasi waxay ku shahiideen waqooyiga goodoonsan ee marinka khaza halka ay jiraan boqolaal ruux oo kale oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan welina waxaa guud ahaan marinka ka socdo duqeymaha ay sirsifeenta ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda isbitaallada ku yaala marinka ee la geenaya dadka dhaawacyada qaba ayay iyaguna ciidamada yuhuuda duqeymo si arxandaraha ugu beegsanayaan waxayna midaas sababtay inaan marnaba loo soo dhowaan isbitaalladaasi maadaama ay duqimo ku garaacayaan ciidamada saanada yuhuudda goobahay dadka qaxootigaha ka taagteen teendhooyinka ayay ciidamada yuhuuda si arxandara u duqeynayaan sida ay soo warinayaan wariyaasha ku sugan marinka goodoonsan ee khaza xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan iyo afar ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan siddeetan iyo kow ruux oo kale tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sannad kahor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun shan boqol konton iyo laba ruux halkay dhaawacuduna marayaan in ka badan boqol iyo laba kun toddoba boqol lixdan iyo shan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mida u duuqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana si arxandara u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah dhanka kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa weeraro kala duwan ka geystay deegaano dhaca daanta galbeed waxayna halkaasi waxyeello kala duwan ku gaarsiiyeen dadka shacabkii aan waxba galabsan iyadoo ay wararku sheegayaan in xoolgugallada ugu badan ciidanka yuhuudda ka geysteen xerooyinka ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in ciidamada maamulka yuhuudda ay toogasho ku dileen wiil dhallinyaro falastiiniya oo ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala magaalada duubaas ee daanta galbeed ciidanka yuhuudda ayaana go-doon adag saaray guriga oo ku sugnaa wiilkan falastiiniga ah waxay sidoo kale ciidamadii yuhuudda xoog ku galeen magaalada naabolis ee dhacda waqooyiga daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen waxyeelo kala duwan oo ay gaarsiiyeen dadka shacabkeen waxba galabsan magaalada bitilaxam ee dhacda daanta galbeed ayay sidoo kale ciidamadii yuhuudda ka geysteen weeraro kaloo aad u xoogan kuwaasoo ay ku dhibaatayeen dadka shacabka ee marasta ah iyadoo ay halkaas sidoo kale ay ka fuliyeen howlgalla xirxiritaan ah oo ay kula kaceen dadka shacabka ee magaaladaasi ku dhaqan habeenkii xalay ciidamadii yuhuudda waxay sidoo kale weerar ku qaadeen tuulo ku taala koonfurta magaalada jiniin islamarkaana lagu magacaabo biirubaasha waxayna halkaasi ka soo qafaasheen laba wiil oo dhallinyaro ah oo tuuladaasi degnaa tan iyo maalintii shalay ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay daanta galbeed ku qafaasheen wax ka badan labaatan ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo ay ka soo qabteen deegaano ka mid ah daanta galbeed iyagoona u dhaadhiciya xabsida dulmiga badan ay gacanta ku hayaan ciidamada arxanka daran ee saa'inada yuhuudda waxaana dadka ugu badan laga soo qafaashay magaalooyinka dhaca koonfurta iyo waqooyiga daanta galbeed ciidamada yuhuudda ayaana sidoo kale burburin xoogan kula kacay guryo ay degan yihiin dad shacabba waan waxba galabsan ugu dambayntii dagaalyahanada waxiskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxay beegsadeen xubno ka tirsan ciidamada soo duulayaasha yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen agaagarka masjidul amiin moxamed ee ku yaala bariga xidhada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac halka sidoo kale goobta laga gubay gaari gaashaaman oo ay wateen iyadoo ay ciidamada muqaamada sidoo kale howyaal ku garaaceen saldhig malatiri oo ay ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin xaafadda ashajaaciya ee waqooyiga magaalada khaza waxaana halkaasi khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada cadowga yuhuudda gaari mikraaf ay wateen ciidamada gumaystaha yuhuudda ayay sidoo kale ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta ku qarxiyeen xilli uu marayay mandiqadda barkaha abuuraashid ee ku taala bartamaha xerada jabaaliya qaraxa oo ahaa midda aad u xoogan ayaana wuxuu si dhammaystiran u burburiyey gaarigii ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda waxaana halkaas lagu dilay ciidamo badan oo ka tirsan saa'inada yuhuudda halka lagu dhaawacay kuwo kaloo aad u fara badan weerar dhabagal oo si adan loo soo qorsheeyay ayay sidoo kale ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta u dhigeen canaasir ka tirsan ciidamada gumaystaha yuhuudda goor ay ku socdaalayeen xaafadda bariya magaalada jiniin ee dhacda daanta galbeed askarta saa'inada yuhuudda ayaana xilligii ay la kulmayeen weerarkan dhabagalka waxay wateen gaari midka ciidamada xambaara waxaana halkaas lagu dilay tira askarta yuhuudda ka mid ah halka lagu dhaawacay kuwo kaloo aad u fara badan guutada alkhasaam waa garabka militariga kooxda waxiska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay muddooyinkii dambe aad u kordhisay weerarada aadka u xoogan ee lala eeganaya soo duulayaasha dulmiga ku caanbaxay ee saa'inada yuhuudda kuwaasoo dhaqan ka dhigtay gumaadka iyo xasuuqa shacabka ka kooban dumarka iyo carruurtan waxba galabsan wixii ka dambeeyey markii ciidamada gumaystaha yuhuudda ay dullaan militari ku soo galeen waqooyiga marinka khaza waxay dagaalyahanada waxiska caabinta falastiiniyiinta wax badan ka bedeleen habsami socodka dagaalka ay kula jiraan ciidamada yuhuudda iyagoona haatan la yimid farsamooyin aad cajiib u ah kuwaasoo dhiigbax badan loogu geystay ciidamada gumaystaha yuhuudda
بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir diyaaradaha ingiriiska iyo maraykanka ayaa saacadii lasoo dhaafay duqeey saldhigya iyo kaydad hub oo ay xuutiyiinta ku leeyihiin yemen duqaymahan oo ahaa kuwo saacada gudahooda dhowr jeer soo laabtay ayaa ka dhacay magaalada sana ee caasimada dalka yemen oo ay kooxda xuutiyiinta gacanta ku hayaan waxayna beegsadeen saldhigyo iyo bakhaaro lagu keeday hubka oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta oo taageero ka helaya xukuumadda tihraan ee fadhigeedu yahay dalka iiraan meelaha ay ku dhaceen gantaalada ay tuureen maraykanka ingiriiska waxaa ka mid ah saldhigga jarbaan oo ku yaala degmada sanxaan ee dhacda koonfurta bari ee magaalada sanca xeradan ayaa waxaa deganaa ciidamada jugta culus ee maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ay uheliyaan khubro ka socday ciidamada ilaalada kacaanka iiraan maadaama ay xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay taageerto murtasaqadan sidoo kale saldhigga laxafaah oo ku yaala koonfurta magaalada caasimada ah ayaa isagana laba jeer saacado gudahooda la duqeeyey saldhiggan ayaa sida caadigaa hadaf u ah duqeymaha marweliba laga geysto magaalada sanca wuxuuna leeyahay godod ballaaran oo ku dhex yeela buro kuwaasoo jiray xitaa xilligii uu cali cabdulaahi saalax madax ka ahaa dowladda yemen waxaana degan xilligan kooxda xuutiyiinta iyadoo sidoo kale ay ku helinayaan khubro ka socda ilaalada kacaanka iiraan goobtan ayaa halbowle oo ah maleeshiyaadka xuutiyiinta iyadoona lagu sameeyo gantaalada riddada dheer iyo diyaaradaha daroonista ah oo ay adeegsadaan xuutiyiinta dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa horboodaya olole dagaaleedka ka dhanka maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay xuutiyiinta kuwaasoo dhibaatooyin farba'an ku haya dadka muslimiinta ee ku nool dalka yemen gaar ahaan magaalada sanca marar badan maleeshiyaadkan ayaa badda cas badweynta hindiya badda militeraneanka iyo baxrul carab waxay ku weerareen maraakiib badan oo shixnada u siday maamulka kayaanka sahyuuniga ah ee xooga ku haysta dekedaha muslimiinta reer falastiin geeska kale yukrain iyo ruushka ayaa isdhaafsaday weeraro dhanka cirka saacadii lasoo dhaafay xukuumadda yukrain ayaa sheegtay in weerar u adeegsatay diyaarado daroonis ah ay ku qaaday warshad hubka soo saarta oo ku taalla bartamaha dalka ruushka weerarkaas ayaa dhacay habeen hore mas-uul amniya u hadlay yukrain ayaa wakaaladda wararkii royters u sheegay inay beegsadeen warshad hubka samaysa oo lagu magacaabo alsaniski oo ay leedahay dowladda ruushka taasoo farsamaysa hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan maadooyin ka qarxa warshadan ayaa ku taalla mandiqada tuula oo masaafo dhan laba boqol kilomitir ka foga caasimada ruushka ee moscow wuxuuna mas-uul kala hadlay royters u sheegay in weerarkan ay ka fuliyeen tulla uu qayb ka yahay istaraatiijiyada ay ku bartilmaameedsanayaan warshadaha ruushka ee sameeya hubka kuwaasoo dagaalka iyo sii soceshadiisa lafdhabar u ah sarkaalkan u hadlaya xukuumadda yukrain ma uusan sheegin wax khasaare ah oo weerarkaas ka soo gaaray ruushka sidoo kale dowladda ruushka ayaa dhankeeda sheegtay in konton diyaaradood oo daroonisa islamarkaana ay leedahay xukuumadda yukrain ku soo riday toddoba mandiqadood oo ka mid ah ruushka waxaana arrintaani dhacday isla habeenkii markii yukrain weerartay ruushka xukuumadda ruushka ayaa dhankeeda habeen hore weerar ku qaaday dekedda istaraatiijiga ah ee odhisa ee ku taala yukrain guddoomiyaha mandiqada odhisa ee ugu magacaaban xukuumadda yukrain oo dhacadan ka hadlay ayaa sheegay in ruushka uu dekedda ku soo weeraray diyaarado aan nooca duulyaha lahayn ah weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed isagoo hadalkiisa sii wata guddoomiyaha mandiqada odhisa ayaa ka hadlay khasaaraha kala duwan ee ka dhashay weerarkan wuxuuna sheegay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca saddex iyo toban kale ee cunug yar ku jirtay ku dhimatay sidoo kale weerarkan waxaa ku burburay dhismayaal isugu jira kuwo ganacsi kuwo la degan yahay iyo gawaari ay leeyihiin dadka shacabka ah maalintii jimcaha ahayd kadib markii xukuumadda moscow ay sheegtay inay dhulka soo dhigtay konton diyaaradood oo ah noocan duuliha lahayn ee cidnaan kaxayn ee lagu magacaabo daroonta kuwaasoo lagu soo kala riday toban gobol oo ka tirsan dalka ruushka sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda dagaalka ee xukuumadda uu hogaamiyo faladimir putin duqaymahan oo ahaa kuwo xiriir ah ayaa dhacay saacadihii lasoo dhaafay ee ugu dambeeyey subaxnimadii axadda ee maanta waxayna beegsadaan guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala jihada koofureed iyo tan bari ee waddanka lubnaan meelaha yahuudda duqaysay saakay waxaa ka mid ah laba mandiqad oo lagu kala magacaabi jiray jirmaash iyo qalcad asabca oo dhaca xadbeeneedka u dhexeeya waddamada lubnaan iyo suuriya halkaasi oo maamulka kayaanka sahyuuniga ah ka geystay saddex duqayn sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda waxay duqeeyeen magaalooyinka mashuqara iyo saxmar ee waddanka lubnaan wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in duqaymahan ka dhacay bariga iyo koonfurta waddankaasi lagu dilay saddex iyo soddon ruux halka lagu dhaawacay tobannaan kale sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda lubnaan gumaadka yahuudda ka wada dalka lubnaan ayaa ah mid aan kala joogsi lahayn waxayna si toosa duqaymaha ula beegsanayaan dadka shacabka ah iyo goobaha caafimaadka u gurmanaya haddii ay waxgaaraan dadka shacabka ah muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka dadweynaha oo meelo sare laga duubay ayaa soo bandhigaya gantaalada yahuudda oo ku hoobanaya gudaha dalka lubnaan iyadoona aad maqlayso dhawaqa culusi gantaalada diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah iyo taaha dadka dhaawacyada soo gaaray ugu dambeyntii xukuumadda suudaan ayaa duqeyn dad badan ay ku leedeen ka geystay suuq ku yaala gobolka daarfuur ee waddanka suudaan askarta suudaan ayaa barqadii maanta duqeeyey suuq la buuxay oo ku yaala magaalada niyaal ee ka tirsan gobolka daarfuur ee waddanka suudaan waxaana duqeyntaasi galaafatay nolosha dad badan oo shacab ah oon waxba galabsan halka qaarka kalena ay dhaawacyo daran soo gaareen goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa tibaaxay in duqeynta lagu dilay in ka badan boqol sideed iyo siddeetan qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen siddeed iyo afartan kale magaalada ay duqeeyeen ciidamada dowladda suudaan waxaa gacanta ku hayay maleeshiyaadka arsaf ee taakulaysa dowladda imaaraadka carabta gumaadka joogtada ahna ku hayay dadka muslimiinta ee ku nool dalka suudaan ma ahan markii ugu horeysay oo duqaymo bahalnimo ah oo ceenkan ay ka dhacaan dalka suudaan ciidamada suudaan iyo kuwa maleeshiyaadka r s f ayaa dhammaantooda dhibaato ba-an ku haya dadka ku nool dalka suudaan walow ay daran tahay tan uga imaanaysa dhanka maleeshiyaadka r s f sidoo kale wararka inaga soo gaaraya dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku warramaya in ciidamada suudaan oo labadii maalmood ee u dambeeyey dagaalo cows ku qaadeen salgiyada ciidamada r s f kaga sugan yihiin magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan tafaasiisha ayaa intaa ku diraya in ciidamada suudaan ay qabsadeen difaaca ku yaala mandiqada waqooyi ee khartuum kuwaasoo ay joogeen ciidamo badan oo skororon ah oo ka tirsan maleeshiyaadka arxanka daran ee r s f dagaalka ayaa labada dhinac isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan sawiro ay baahisay warbaahinta ayaa lagu arkayaa gaadiidka tiknikada loo yaqaano oo dagaalka qayb ka ah kuwaas oo saaran qorayaasha sida daran dooriga u dhaca sida shilkaha zuuga b t m-ka dhashiikaha iyo qoryaal kale oo kuwa lidka diyuuradaha ah diriirta uga adag ayaa ka socota degmada sambare ee dhacda dalka suudaan gaar ahaan magaalada khartuum ciidamada suudaan ayaa la wareegay ilaa iyo saddex iyo toban saldhig oo ballaaran sida laga soo xigtay ilowreedyo militari oo saxaafadda la hadlay dagaalka dalka suudaan ka socda sanad iyo wax ka badan ayaa u muuqda mid marba marka xigta sii karar qaadanaya iyadoona ay dagaalka gadaal ka soo riixayaan dowladaha imaaraadka carabta iyo ruushka dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubayntii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta ay qoreen aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراق waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo faraha kula jira afar kiis oo halis ah waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda benyamin netanyahu ayaa isaga iyo xafiiskiisa xukuumiga ahba waxa ay la daalaadhacayaan xiisado daakhili ah netanyahu ayaana lagu eedeynayaa in uu ku lug leeyahay afarkiis oo waaweyn kuwaasi oo ka dhex aloosan saaxada siyaasadeed ee kayaanka sahyuuniga ah dhanka kalena hurinaya khilaafaadka sokeeye ee ka dhexeeyey netanyahu iyo bahwadaagtiisa kale ee yahuudda ah ee ay isku ballansadeen gumaadka ka dhanka ah muslimiinta ku dhaqan dhulweynaha shaam warbaahinta rasmiga ah ee taabacsan maamulka yahuudda ayaa sheegtay in xafiiska ra-iisul wasaarahooda netanyahu uu faraha kula jiro afarkiis oo halis ah kuwaasi oo hadidaya habsami socodka xukuumadda netanyahu dhanka kalena mustaqbalka dhow khalkhalgelinaya jiritaanka maamulka taagta daran ee yahuudda arrimaha musiibada ku noqday netanyahu islamarkaana dhabannahaysiga ku riday ee lagu eedeynaya xafiiskiisa waxaa ka mid ah iskuday uu xafiiska netanyahu ku doonayey inuu wax kabedel oogu sameeyo xaqaa'iqdii dhacay toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay ee labada kun saddex iyo labaatanka iyo guuldarradii maalinkaasi dhabarka loo saaray maamulka yahuudda iyo ciidankiisa kiiska ugu daran ee ka mid ah afarta qadiyadood ee loo heysta netanyahu waa inuu xafiiskiisa faafiyey macluumaad qarsooni ah oo ku aadan dagaalka halsano jirsaday ee ka soconaya jiida ghaza iyo sidii uu u hergeli lahaa heshiis maxaabiis isweedaarsi ah oo dhex mara muqaawamada filistiin iyo kayaanka dulmifalaha ah arrintan darteed ayaana waxaa xabsiga loogu taxaabay shan ruux oo yahuud ah kuwaasi oo uu ka mid yahay la taliyo ka tirsan xafiiska netanyahu iyo sargaal sare si aan fahamka qadiyadan u soo dhoweyno kiiskan lagu eedeeyey xafiiska netanyahu ee ku aadan faafinta xogo qarsooni ahaa ayaa daaran macluumaad dagaal oo laga xaday ciidanka yahuudda kuwaasi oo qarsooni ahaa dhanka kalena loo gudbiyey amaba loo dusiyey warbaahinno caalami ah iyo ilo shisheeye iyadoona ujeeddadu tahay in lagu saameeyo ra'yulcaamka guud ee dadka ku nool caalamka ee ku aadan hirgalka heshiis maxaabiis isweedaarsi ah oo dhex mara maamulka yahuudda iyo kooxaha muqaawamada ah ee reer filistiin kiiska labaad ee qaybta ka ah afarta kiis ee loo heysta netanyahu iyo xafiiskiisa xukuumadeedba waxa uu salka ku hayaa iskuday fashilmay oo uu ku doonayey xafiiskan inuu wax kabedel oogu sameeyo qaar ka mid ah qawaaniinta dagaal ee uu degsaday maamulka yahuudda si markaasi loo dhalan rogo daalac weliba oo loo raacan lahaa dhiiggicabka netanyahu ee daadiyey dhiigga kumanaan qof oo ay carruur iyo dumar u badan yihiin iyo fashilka ku aadan inuu ka hortegi waayey jabkii gaaray yahuudda hal sana ka hor amaa kiiska saddexaad ee laf dhuun gashay oga dhigan maamulka yahuudda waxa uu daaran yahay mas-uuliyiin hoostaga maamulka netanyahu oo u sacyinaya in ay ceebaystaan sargaal sare oo ka tirsan ciidanka yahuudda kadib markii ay heleen muuqaal fadeexo ah oo isaga quseeyo taasi beddelkeedna uu naftiisa ku furta macluumaad ku saabsan dagaalka ghaza oo sirri ah kiiska fadhiya kaalinta afaraad ee loo heysta xafiiska netanyahu waa muuqaal bannaanka imaaday oo tawthiiqinaya ama caddaynaya wasiirkii gaashaandhigga maamulka yahuudda ee dhowaan xilka laga qaaday oo ay ciidamada ilaalada ka ah xafiiska netanyahu iska hortaagayaan in uu gudaha u galo xafiiska kadib maalmo yar uun markii uu hana qaaday howlgalka duufaanta al aqsa kanaalka wararka ee labiitobnaad oo ay yahuuddu leeyihiin ayaa sheegaya in mid ka mid ah kiisaska loo haysta xafiiska netanyahu uu yahay mid la xidhiira sidii ay xukuumadda netanyahu ooga gaabisay in ay dadka yahuudda ah weliba kuwa ku dhaqan khilaafka ghaza ay siisa digniinno ku aadan weerarkii dhacay toddobadii oktoobar sidoo kale kanaalka labiitobnaad ee cibriga ah ayaa mas-uul siyaasi ah oo ka tirsan maamulka yahuudda waxa uu ka soo xiganayaa in uu yidhi ragga netanyahu iyo cutubyadiisa kala shaqeeyo xafiiskiisa kamaysan gaabin in ay qaadaan tallaabo waliba oo ay netanyahu fadeexadda oga ilaalin karaan sidoo kalena kamaysan gaabin in ay ka leexiyaan wax waliba oo hortiisa isku gudba warkan uu tabiyey kanaalka labiitobnaad ee yahuudiga ah ayaa ku soo aadaya iyadoo uu wargeyska macaariif ee isna yahuudiga ah uu daabacay in haweenayda haysata maxkamadda sare ee maamulka yahuudda ay soo saartay in ay netanyahu la furaysa dembi baaris ku aadan macluumaadka laga dusiyey xafiiskiisa wargeyska ayaa sidoo kale carabaabay in ay maxkamadda ku baaqday in ay la taliyayaasheeda eedeemo ku soo oogi karaan netanyahu kuwaasi oo ku aadan afarta kiis ee loo heysta arrinta ugu daran ee loo heysta netanyahu iyo raggiisa ayaa ah in ay hindiseen warqado been abuur ah oo ay ku sheegayeen in ay u laabanayso kooxaha muqaawamada ah ee reer filistiin kuwaasi oo tilmaamayey in muqaawamada reer filistiin aysan diyaar u ahayn inuu dagaalka istaago heshiis maxaabiis isweedaarsi ahna uu hirgalo warkan ayayna warbaahinno badan oo ka agdhow benyamin netanyahu faafiyeen balse maalmo yar un kadib ciidanka yahuudda ayaa sheegay in warqadahaasi aysan u laabanaynin kooxaha muqaawamada reer filistiin iyo in ay yihiin hindise ay agaasimeen ragga netanyahu si ay qiil ugu raadiyaan netanyahuga dhiigyacabka ah ee bannaysanaya dhiigga abriyada kiisaskan loo haysta ra-iisul wasaaraha yahuudda ee benyamin netanyahu ayaa waxaa sidoo kale ku lug leh madax sare oo saamayn ku leh kayaanka sahyuuniga ah kuwaasi oo iskugu jira saraakiil ciidan madax siyaasadeed iyo mas-uuliyiin hore intuba maalintii khamiista ee ina dhaaftayna qaar ka mid ah warbaahinada maamulka yahuudda ayaa daaha ka rogay in uu socda olole lagu xaqiijinayo kulug lahaanshiyaha laba mas-uul oo ka tirsan xafiiska netanyahu kiiska la xidhiira faafinta macluumaadka qarsoonnida ah ee ku saabsan dagaalka ka soconaya jiida ghaza iyo dalka lubnaan sidoo kale warbaahinta rasmiga ah ee maamulka yahuudda ayaa dhankeeda caddeysay in ay socoto taxqiiqaad ku aadan in laba ka mid ah shakhsiyaadka ugu muuqmuuqda xafiiska xukuumadeed ee benyamin netanyahu in ay gacanta ku dhigeen macluumaad xasaasi ah oo khuseeya sargaal sare oo ka tirsan ciidanka yahuudda sidoo kale hay-adda warbaahineed ee maamulka yahuudda ayaa tilmaamayso in ay jiraan dacwado soo gaarayo taliyaha guud ee ciidanka yahuudda heretsi halevi kuwaasi oo daaran in uu maktabka netanyahu adeegsanaya macluumaad gaar ah oo uu leeyahay sargaal hore oo ka tirsanaa xafiiska xukuumadeed ee maamulka yahuudda kayaanka gumaysiga ah ee yahuudda ma ahan markii ugu horreysay ee ee harayso dhacdo la mid ah middan oo ku aadan faafitaanka macluumaad sirri ah amaba hindisidda xogo been abuur ah oo lagu faafiyo warbaahinada bishii sebteembar ee ina dhaaftayna waxaa maamulkan taagta daran hareeyey macluumaad been abuur ah oo ay daabaceen laba wargeys oo kale ah joweesh koringal iyo baylad kadib markii uu u dusiyey sargaal sare oo la taliyo ka ahaa xafiiska netanyahu la taliyahan ayaana jag ahaan waxa uu ahaa mid aanan gaarsiisanayn in uu daalacdo dukumiintiyada qarsoonnida ah warbaahinta yahuudda dhammaan qaybaheeda kala duwan waxa ay daabacayaan in ra-iisul wasaaraha maamulkooda benyamin netanyahu uu adeegsanayo dukumiintiyo ay ku tilmaamayaan been abuur bug ah si uu ugu carqaladeeyo hergelitaanka heshiis maxaabiis isweedaarsi ah kadib markii uu heshiiskani u soo muuqday mid bislaaday taasi beddelkeedna xafiiska netanyahu ayaa kiisaskan lagu eedeeyey waxa uu ku tilmaamay kuwo been abuur ah haddana xafiiska muusan keenin caddayn garab istaagi karto sheegashadiisa arrintan ayaana u muuqata nin daad qaaday xumbo cuskay ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سبحان الذي أسرى في البحر